Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay wejiga labaad ee imtixaanka macalimiinta qaranka, gaar ahaan qaybta wareysiga ee looga qaaday gobolka Banaadir. Imtixaanka ayaa macalimiinta looga qaaday qaab wareysi ah, iyagoona looga qaaday imtixaanka ilaa afar goobood. Gudoomiyaha Guddiga Qaadashada Macalimiinta ee Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Xasan Maxamed Cali ayaa sharaxaya macalimiinta uu imtixaanka usoo dhammaaday.
waxaa noo soo gabagaboobay qaybo ka mid ah oo soo gabagaboobay barnaamijkii lagu qaadanayo macalimiinta qaybtiisa interviewga oo wejiga labaad ahaa ayaa maanta meelo badan nooga soo gaboobay khaasatan gobolka banaadir ilaa iyo lagu qaadayay afar xarumood lagu qaadayay afarta xarumood hadda waxaan joognaa xaruntii gahayr oo ay laba baanel fadhiyeen iyo xaruntii akademiyada soomaaliga oo idan runtii lagu qabtay saddexda maalmood lagu qabanayay panel ka mid ah interviewga wuu noo soo gabagaboobay qaybahaas oo dhan alxamdulilah waxaa hadda gabagaba ah igana labadii qaybood oo kale marka gobolka banaadir guud ahaan waxaan leenahay saacadaha soo socdo waxaa dhammaaday interviewgii loogu talagalay in laga qaado macalimiintii qaranka ee la qaadanayo oo ahaa kun iyo afartan iyo shan macalin interviewgii waxaana kasoo bixi doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaa kasoo bixi doona kun macalin oo la rabo interview inay kusoo baxaan cilado yaryar way jireen ama qof maqan oo kasoo gaari waayey oo maaragta ama cudurdaar jiray ama qof xanuunsan iyo ama qof meel ku xayirmay way jireen ciladahaasna waa la xaliyay laakiin alxamdulilah si wanaagsan ayuu noogu soo dhammaaday